kulankan oo ka dhacay garoonka diyaaradaha kismaayo una dhexeeyey wasiirada qorsheynta iyo tamarta jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socday dalalka caalamka ee taageera soomaaliya waxaa looga hadlayay xal u helidda barakacayaasha jubbaland iyo sidii ay doorkooda waxqabad u siin lahaayeen wasaaradaha jubbaland barakacayaasha ku dhaqan deegaanada jubbaland iyo sare u qaadidda isla xisaabtanka ku saabsan sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacayaasha ah wasiirka wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo qodobada looga hadlay maanta oy tahay taariikhdu labaatan iyo toddoba bishii shanaad labada kun labaatan iyo saddex waxaan qaabilnay wafdi ballaaran ee ka kala socday daafaha caalamka wafdigaas oo ka koobnaa khubara iyo madax iyo safiiro ka kala socday hay-adaha qaramada midoobe sida wadamada yeman iyo iraaq iyo iyo wadamo kale oo caalam ah ee qaarkooda ka yimaadeen geneva wafdigan ayaa ulajeedadooda wuxuu ahaa in ay qiimeeyaan adeegyada gargaarka ee laga bixiyey dowladda jubbaland iyo sida hay-adaha gargaarka ay ola shaqeeyaan dowladda iyo caqabadaha jiro sidii ay u ogaan lahaayeen waa soo dhoweynay wafdigu wada hadal dheer baan halkan ku yeelanay oo waxaan igu helinayay wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo wafdi kaleo dowladda ka socday runtii waxaan halkan ku yeelanay wadahadal aada u dheer oo ku saabsan caqabadaha ka jira adeeg bixinta gargaarka iyo sidii loo kordhin lahaa iyo deeqaha sidii loo jubbaland maxaa la dhahay loogu kordhin lahaa runtii waan isla qaadanay waxaanay booqan doonaan shiraro gaargaar ay la yeelan doonaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka howlgalo jubbaland ayagoo laga hubin doono soo jeedinta dowladda dhinaca gaarsiinta adeegyada gargaarka ee dadka masaakiinta ee jubbaland yara sare u qaadidda isla xisaabtanka maxaa la dhahay adeegyadaas ku salaysan waxaanay booqan doonaan meelo gaara iyo meelaha loogu dowladdu ay ugu talagashay dadka barakacayaasha inay booqdaan oo ay arkaan marxaladda dhabta oo ka jirta kadibna ay noqon doonaan riboodkii halkan laga qaadana noqon doono ribood ama warbixin laga soo bandhigi doono madallada caalamiga ah oon rajaynayno in wax badan laga qaban doono waxaan aada ugu faraxsannahay sida ay oola dhaceen soo jeedinta dowladda iyo qorshooyinka ku saabsan arrimaha gargaarka iyo arrimaha xalka waaraba siday nooga go-an tahay dowladda jubbaland waxaa kaloo aad ay oga mahadceliyeen soo dhoweynta iyo wada shaqaynta waxaana u ballan qaadnay jubbaland annagoo raacayno siyaasadda madaxweynaha dowladda jubbaland in hay-adaha caalamka beesha caalamka ee nalaga shaqeeya dowlad dhiska iyo arrimaha gargaarka in loo abuuro jawi wanaagsan jawi saaxiibtiimnimo si loo derdergeliyo adeegyada asaasiga ee kuwa horumarineed iyo kuwa gargaareedba iyo wada shaqaynta dowladda iyo sare uqaadinta dayada dowladdaba inaan ka wada shaqayno waanan waana shirkana si quruxsan ayuu noogu soo dhammaaday maalmaha soo socdana waxaan kala shaqayn doonaa wada tashiyo iyo meelo gaara sidaan u wada tegi lahayn aad iyo aad umahadsantiin